waa maxamuud cabdiraxmaan muumin cabdikharash saameynta bulshada uu ku leeyahay social media waxaa ka mid ah inuu qofkii oo qofku doonaya si fudud ku heli karo in ay iska soo guursan karaan dhammaan adduunyada oo dhan maanta qofkii maanta wax doonaya inuu u gudbin karo qof kaleo isla magaalo kala jooga islamarkaana isla daqiiqada u heli karo waxaa kale oo social mediahu bulshadii ka heli karaa sidaan dee maanta uu v o da aan uga hadli karno umada ummadda soomaaliyeed meel kastaba nooga maqli karto taasoo kale social mediahu ummadda ku caawisaa waxaa kale social media ku caawisaa inaan jaamacadihiibaa lagu dhigto nin aanan wadan kala jooga si inaan videogiisi lasoo dholargareeyo islamarkaabaad heli kartid oo islamarkaa yarba videogii maanta maraykanka lagu hadlayay aad heli kartid taasay social mediahu soo gudbisaa baraha bulshada isticmaasho eed adeegsata adiga maxaa kamid a baraha bulshadeen adeegsada waxaa ka mid ah whatsapp baan isticmaalaa facebook baan isticmaalaa instagram baan isticmaalaa waxyaalaha bulshada lagula xidhiiro oo dhan baan isticmaalaa wax kastoo dunida ka dhacan islamarkaana waan ogaadaa anigoona isla bartaa joogin adeega internetka shirkadahaad ka hesho kuwa ka mida qiimihii ugsi muxuu kugu taagan yahay qiimahaas kolley shirkad walba lacag bay qaadaa laakiin anu shirkadan ka isticmaalayo waa somcable qiimaha iga qaadaayna waa shan iyo soddon dolar bishii
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa warsanaa cumar xuseen shiidley baraha bulshada markii la yidhaahdo waayahan dambe aada noogu soo bateen isticmaalkoogu dhalinyartu laba saameynood buu leeyahay mid taban iyo mid togan buu leeyahay tan togan markaynu ku horeyno isagoo labada alle weliba haddana isticmaalka lagu sii kala duwan yahay habka qofku uu adeegsanayo tan togan markaanu ku horumarno baraha bulshadu waa goob wax laga baran karayo aqoon guud baad ka baran karaysaa qof aad u baahan tahay baad si dhow la xiriiri karaysaa fariin adigoo aad leeda aad rabto inay meel gaarto baad ku gudbisan karaysaa tusaale ahaan anigu waxbaan qorqoraa dad badan baanu facebook iska naqaana iskaga xiranahay facebook halkaas waxaan ka bartaa markaad shay wax ka qortood mawduuc ka hadasho ama dhaqan ha ahaado ama siyaasad ha ahaado ama aqoon kale ha ahaado markaad ka hadasho qoraalkaaga cilmi aanan ku jirin ama marka hore aan kugu jirin baad ka baranaysaa qaar baa ku naqdinayay qaarna way kugu raacayaan kuwaa ku naqdiyey markastoo si cilmiyasa wax loo naqdiyo cilmi baa laga bartaa taasi waxaan odhan karaya waa dhanka wanaagsan marka loo eego dhanka kale marka loo eego dhalinyar waxaa jirta u isticmaasho waxaa la yihahda faq inay isticmaalaan faq markaan leeyahay waxaan kala jeedaa chating waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo faqaasoo kale haddii kaba soo qaad habeenkii aad ku gaartay xilli dambe caafimaadaan kuma wanaagsana waktina uu kaa lumiyey taas marka laga eego waa waxaa la odhan karaya waa dhan xun si kale marka loo eego ayaaba facebook waxaa soo batay wax la life dhinac seed u aragtaa baraha bulshada sida u isticmaalaan gabdhaha dhallinyarada waddanka ku nool ama gabdhaha dhallinyarada ee soomaaliyeed sida u isticmaalaan iyagu baraha bulshada ka horeeya magacayga oo nimco cumar xuseen saad adiguba horey soo sheegtay haddaan isku dayo tan maxay saameyn ku yeelan kartaa social mediahu dhanka dhalinyarta siiba gabdhaha walaahi dee aragti kala duwan bay dadku ka qabaan laakiin anigu ma qabo inay saameyn badan ku yeelanayso hadiiba aanan dee gabadha inta sawirkeyga la qaato aanan waxyaabo kale lagu sameyn laakiin dhalinyarta isku dhafan ee wiilasha iyo gabdhaha maxay saameyn ku yeelan karaan waxaan odhan karaa waa laba dhinac positive iyo negative oo inta badan anugu ahaan dhaliilsanahay dhanka negatifeka ama aan taageersanahay waayo waxaa jirta muddooyinka dambe social mediaii baa soo badanaya isticmaalkii maxay ahaydeen baraha socialka hadday facebookii noqoto hadday instagramkii noqoto hadday faybarkii whatsappkii waxaasoo dhan laakiin saameyn intee leeg buu ku leeyahay bulshada positive iyo negative buu ku leeyahay waxaanan qabaa boqolkiiba ninety marka loo ogo dhanka positiveka uu aada u wanaagsan yahay social media waxaad aragtaa boqol iyo konton kala duwan oo beejisa oo maalinka shacashir ka duwan iyo wax ka duwan u xaraysato cilmi ka duwan lagu soo bandhigo laakiin bulshada dhalinyarta soomaaliyeed waxaan qabaa inayna taa uga faa'iidaysan oo boqolkiiba inta haddaan ku qiimeeyo dhanka negativeka ay uga faa'idaysteen waxaad arkaysaa saacado gudahood bay isticmaalayaan chatin facebook si warsanba soo sheegaya really wuu sheego caafimaad ma fiicna waxaa muddooyinka ugu dambeeye la sheegay in dadka koritaankooga ay ka qeyb qaadanayso habeenkan soo jeeditaankooga ay biological waxyaabihii hormonskiyo waxyaabahaas ay saameyn ku yeesheen laakiin waxaan qabahan soo gaabiye ninety percent social media haddaad sidiisa u isticmaasho inuu faa'iidooyin baro badan kuu leeyahay